hudal doorashadu waktigeeda inay ku dhacayso waana maqlay inay iclaamiyeen waktigii ahaa bisha sideedeeda bisha koowaad sideedeeda in doorashadu dhici doonto waktigaas waktiga dastuuriga weeye waanu filaynaa awal baa saa inay wuxu dhici doonaan oo doorashadu marna ayan dib u dhici doonin ama la carqaladeyn doonin marka arrintaas oo arrin lagu cusub ma ay ahayn oo markii horeba dee dalkao dhanna wuu sugaya taas waktigeeda inuu ku dhaco annaguna waa sugayna waktigeeda inuu ku dhaco marka laakiin habkii hore oo la mari jiray oo ahaa baarlamaanka in loo maro anigu walwal weyn baan ka qabaa walwalkaan ka qabana waxa weeye baarlamaanka hadda fadhiya oo go-aankaas gaaraya siyaabuhu u dhaqmay iyo gaadiska uu ka gaabiyey kormeerkii uu xaqa ugu lahaa dawladda iyo dalku si uu socdo in baarlamaan noocaas oo kalea dib loo keeno oo doorashada ay galaan oo sidii ayaaminka dhaweydba aynu ka sheekeysanaynay habraac iyo process aan la garanayn ay ku shaqeeyaan aada iyo aad baa walwal loo qabaa tolmaro habkee dhihi lahayd adu adugu habkee dhihi lahayd marka ha loo maro qaab nooca baarlamaanka cusub ha ku yimaadaa dhihi lahayd
anigu waxaa odhan lahaa waa in la helo dad tira tiro badan oo xildhibaan kasta in degaanada lagu soo doorto oo degaanka uu ka imaanayo xildhibaanka xildhibaan kasta ay soo ay usoo codeeyaan oo inta odayaal keliyihii ay soo saaraan meel inta lagu heshiiyo ama dhowr qof keliya inta laysu keeno oo aan ayan jirin criteria fiican oo dadka musharaxiinta ay kusoo baxaan ayan jirin waxaa kusoo bixi doona dalkan wax tari mayso waxaa hadda kal waxaa hadda jiroo kaley noqonayaan marka waxaan is leeyahay degaamo in lagu soo doorto xildhibaanada oo habraac la yaqaan oo adduunku garan karo oo lagu shaqeeyo oo kale in lagu soo doorto dalkeenu hadda nabad weeye wax degaanada ayaan usoo dooran karin maxaa xildhibaanadooda ma jiraan wax khasbaya ma jiraan in degaanada ay soo dooran karin xildhibaanadooda marka arrintaas waktina waa haysanaaye in si fiican hadda looga shaqeeyo oo ilaa iyo december la diyaariyo sidii loo codayn lahaa oo degaanada u codayn lahaayeen oo xildhibaanadooda ay la soo bixi lahaayeen saasaan u malaynaya inay abaabtu tahay laakiin waktigu aad bu u yar yahay cabdidaahir oo marka la fiiriyo waktiga la haysto oo dhowr bilood ah dalka oo xaalad dagaal ku jira markaasoo lama odhan karo isma bixin karto
waxyaabaha masiiriga marka laga hadlayo baarlamaanka iyo xulitaankiisuna waa masiiri weeye waxyaabahaasoo kale marka laga hadlayo xaaladda in xoogaa degdeg ama la dejiyo wax khasbayaa ma jiraan haddii ay noqoto in wakti loo baahdo bil ama laba bilood oo kale loo baahdo si aynu baarlamaanka oo dadka usoo codeeyey wax dhibaato oo aniga taa iga muuqataa ma jirto
waxaa kaloo jirtaa waddanku inuu dagaal ku jiray oo xiisad ay muddooyinkan oo dhanba ka taagneed gobolka sool oo puntland iyo somaliland ay ku dagaalsan yihiin inkastoo arrintaas baryahan ay si u aamustay taas soo lama odhan karo lafteedu saameyn bay ku leedahay
waxaan u jeedaa labadaas inay yihiin laba arrimood oo kala duwan inay yihiin ayaan ugu jeedaa doorashada foodeeda kusoo haysa oo shantii sanaba mar la qabto oo kalkeedii soo dhow yahay doorashadaas waa wax xaq loogu leeyahay dalkao dhan dadka xaq uleeyahay in la qabto weye waa masiiri shantii sanaba soo socota dowladdii ama baarlamaan ha ahaato ama xukuumadda ha ahaato dalka hogaamin lahayd baa lagu dooranayaa marka dagaalkana sidiisaa loo wadayaa oo dalka xoreyntiisa iyo difaaciisa waa gooni weeye dawladdeena iyo doorashadeennana gooni weeye marka labadaba in laisku wado oo midna aan mid kale ay u rogaanin baysaas abaatu saasa iila muuqataani
arrinta difaaca iyo sidoo dawladdu uga howlgashay sidee u aragtaa
haddee anigu waa horan arrintaas waxaan ku magacaabay daan dabagaalle meeshaas wax fiican oo ka socda anigu haatan ma garanayo waxa meesha loo fadhiyo bishii sideedaad baa lagu jiraa sokorag markii la qabsaday waxay ahayd sideedii january inay ahayd baan u malaynayaa abaarta intii ka horeysana kow iyo tobankii sanoo ka horeysana waxaa la joogay sool baa la joogay oo ciidanka ciidanka waqooyi galbeed wuxuu joogay sool marka arrintaas waa horay in waxay ahayd gurmud laga sameeyo iyo abaabul iyo iyo xoreyn waa horay in la galay ahayd waagii dawlad iyagaa inoo yimid hadda hadday inoo yimaadeenna waxay ahayd dalka in la difaaco markaasna xuduudkii togdheer iyo sool la gaaro oo sool oo dhan laga saaro arrintaas abaarta iyo waajibaadka muuqda aniga taasay igu muuqdaa fadhiga haatan meesha la fadhiyo wax lagu macnayn kara ma garanayo ciidanku miduu heegan ahaa dalku waa abaaboon yahay dawladda intaas waasan jubbaha ka tugan soo dalkaanu xoreeynaa waxaa loo dhaqaaqi laayahay anigu waxaan isleeyahay wadahadallo iyo sheeko aan dalkeena loo sheegeyn dagakeena loo sheegeyn baa meesha ka socda waan munaasib ahayn oo la qarinayaa arrintaasna waxa weeye shacabka iyo odayaasha iyo ciidanka hadda meesha jooga arrintaas waxa weeye munaaqasho in laga sameeyo oo la fahmo waxa meesha loo fadhiyo go-aana laga gaaro marka maxaad adigu rabta in la sameeyo
anigu waxaan rabay dadka inuu xoreeyaan rabaa anigu dowladkana inuu sugo ma rabo waxaan rabaa ciidan ciidan baa meesha lagu diyaariyey dalka xoreyntiisaa diyaar loo yahay dadku waa abaaboon yahay howlgal baa loo baahan yahay oo diyaar loo ah howlgalkii in la galaan rabaa dalkiina la xoreeyo markaa isagoo dalka xor yahay doorashada la galo anigu sida aan jeclaan lahaa inay dhacdo saa wey
hadee dawladda lafte dawladda lafteeduna waxay leedahay qorshihii iyo abaabulkii baan ku jirnaa horey dagaalaa u dhacay haddana weliba maalin dhaweyd oo agost la xusayey madaxweynaha puntland wuxuu sheegay in wadahadallo la isku dayey oo ay qaramada midoobey iyo igaad iyo ay isku dayeen odayaasha dhaqanka labada dhinac iyo ayna ka socon waayeen dhanka somaliland oo haddii xal la helayo aan dagaal marna dagaalku waxa ugu dambeeya uu noqonayo taasna puntland ay ku khasban tahay inay tallaabo qaado marka soo ma muuqato inaad xoogaa aad adigu si wax u dadejinayso
oo waxma dadejinay firi inagu waa horeynu is wareysanay farkayguna waa sheegay anigu saaa fakraya saan ku arko sideed bilood baan ciidan la diyaarinayay sideed bilood bishii sideedaad baa maanta waxay tahay shan iyo toban ciidanka aynu doonayno inaan iska difaacno oo maanta jooga tukarada iyo inta udhaxaysa iyo iyo caynabo iyo kashi inta udhaxaysa sool ciidanka jooga ciidankii naato ma aha waa ciidan beeleed mooye ciidankaas sideed bilood uma aanu diyaargaroobi karo ciidan beeleed in meel laga saaro wakti intaa tira leeg ma qaadato ade waxaad naloo sheegayo macquul ma aha dawladduna waa iska daba kalaabanaysaa waa sheeko aan sheeko aan macna samaynayn weye sheekadaasu hadal sheegtay oo dawladda tirana waa iyo hadalkiisu wey waxaas wax lagu talageeli kara maaha ama lagu xisaabtami kara maaha ciidankii meeshu joogaa ciidanka hor fadhiyana waa ka badan yihiin waana ka xoog wen yihiin wadanka oo dhanna waa furan yahay dhinaca hawda waa banaan tahay dhinaca nugaasha iyo xageeda waa banaan tahay dhinaca soola waa banaan tahay war waxay noo sheegayaan macquul maaha hadalkaas halka wax dadka lagu maa maaweeriye maaha ciidan iyo etoobiya iyo somalilandna dalkeena xoreyntiisa kala abtushimin anagu marka hawsha in la qabto weyaan